haatanna dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii caweyska washington kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyskii caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nin xaaskiisa u dhisay guri wareegaya oo kolba jiha eegaya waa guri wareegaya dabcan si cajiiba loo dhisay marka haddee xaaska ama haweenaydana mar kasta waxay jeclayd in ay aragto ama ay maaragtay mar kasta qololkeeda ay jiifka ay ka aragto ee qoraxda ama maaragtay bal gurigaasi sida uu ku dhisay iyo weliba ujeeddada uu dhisayna waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka caweyska washington sidoo kale dhegaystayaal inta aynu barnaamijka ku guda jirno waxa aynu ku wada caweyn doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga ee iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana inagula caweyn doono fanaanka saalax sanaag waa ubaxarid ka burumay ilisweeye man ka iftiinshay waa mudug ilaa xadi deeqay
barnaamijkuna waa caweyska washington soo dhowaada ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idi leeyahay mar kale meel kastoo aad joogtaanba lamaanaha ayaa inta badan ah kuwa wadaaga nolol isku sidkan oo ay isula maraan qaraadhya macaana ti ay mutaanba iyadoo marka laga yimaada in ubadu alla dhexdooda ka beero sidoo kale uu jiro dareen iyo weliba muxubo miisaankeeda leh oo ay wadaagaan waxaanaynu dhegaystayaal xilliyo kala duwan aynu aragnaa sheekooyina laga soo warinayo suugaana laga curinayo bugaag laga qorayo amaba filimaan laga matelayo amaba laga jilayo qisooyina jacayl oo soo dhex maray lamaana nolosha wehel isugu soo noqday iyadoo marka kuwaasi aynu soo xusnay laga yimaadana ay jiraan qisooyin iyo weliba ficillo si gaara u tilmaaman oo dadka qaara marka ay muujinayaan heerka nafuurnimada labada qof ay tusaale usoo qaataan kuwaasoo uu ka mid yahay dhismaha taaj maxaal ee ku yaala dalka hindiya oo sida aynu taariikhda ku hayna nin uu uridiisa u dhisay caawana waxaan idii hayaa sheeko taasi uuna la jaala amaba aan ka fogeyn taasoo ku aadan nin isaguna dhowaan uridiisa amaba xaaskiisa u dhisay guri wareegaya oo afarta jiho kolba dhinac eegaya si ay ugu jaha bedelato sheekadaasoo maalmahanba warbaahinta dunidu ay si gaara wax uga qoraysay dadaalka intaasi leegee ninkaasi uu xaaskiisa u sameeyey bal yaana dhegaystayaal sheekadayda ka dilin aan barnaamijka caweyska ku soo dhoweeyo wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo sheekadan oo dhammaystiran inoo hayaa
waa mahadsan tahay cabdi xakiin gurigan waa guri ku yaala dalka bosnia waa gurigii jacaylka dadka waxay maqleen ama ay yaqaanaan gurigii tajmal ee hindiya ku yaalay marka wuxuu u dhigmaaba guri lamida tajmal oo ku yaala dalka bosnia oo nin uu maaragtay jacayl dartii u sameeyey waa gartay jacayl dartii markaas siduu ugu sameeyey sayuu u sameeyey gurigan
ninkan waa nin oday ah oo dhowr iyo toddobaatan jir ah oo weliba xilliga howlgabka ku jira marka wuxuu u sameeyey xaaskiisa oo jeclayd habka hadda guriga u samaysan yahay oo iyada in muddo ay ka doonaysay wuxuuna mar kasta rabay inuu u sameeyo wax iyada cajabiya oo uu runtii aad ugu soo jiito waxaaba moodaaba inay ku jiraan xilligii hore ee noloshooda maaragtay aadba moodaaba labada qof markaa fiilis waa gartay marka hore waynu u naqaanay dee nin inuu xaaskiisa jacayl haawadii ama guri ugu dhiso ama hanti u sameeyo ama wax u iibiyo gurigani muxuu kaga duwan yahay se waa guri noocee guryaha kale
gurigan guryaha wuxuu kaga duwan yahay horta waa guri afarta jiho jihadii la doono loo jeedin karo oo mar cadceedda loo jeedin karo maaragtay waa guri wareegaya haddii aan maaragtay aan faahfaahiyo guri wareegaya dabcan si cajiiba loo dhisay marka haddee xaaska ama haweenaydana mar kasta waxay jeclayd in ay aragto ama ay maaragtay markasta ee qolalkeeda ay jiifka ay ka aragto ee qoraxda ama maaragtay marka si ay qoraxda u aragto ayuu u sameeyey ee qolkii jiifka ayuu ku aadiyey qoraxdii ee markii la rabana waa la wareejin karaa oo guriga afarta jiho ayuu u jeedaa ama loo jeedin karaa gurigii waa kan kolba dacal buu eegayaa kolba dhinac buu eegayaa waanu garan karnaa dee guri lagu jiro oo la hurdo oo la degan yahay oo haddana wareegayaa say dadkii gurigan ugu noolaan karaan se muxuu ka sameeyey guriga wuxuu ka sameeyey taayirada baabuurta xamuulka qaada ee waaweyn iyo weliba mashinada korontada ku shaqeeya ayuu ku sameeyey marka aasaaska guriga ayaaba waxyaabaha wareejinaya waxyaabahaas ayaa ka mid ah oo u suura gelinaya in guriga mar kasta uu dhinac u wareego waxaa laga yaabaa ama dhacdaba in hodheelada qaar dunida ku yaalla ama goobaha laga cunteeyo inay u sameeyaan ganacsi ahaan si ay dadka macaamiisha ay ugu raaligeliyaan goobo wareegaya si ay kolba dhinac u daawadaan laakiin guri dhan oo wareegaya weliba qoys degan yahay waa wax dunida ku cusub ninkani waa nin nooceeya xirfadiisii unbuu uga faa'iideeyey mise waxa weeyaan rabitaanka iyo jacaylka aynu soo tilmaanun baa ku riixay isagoo aqoon intee leeg buu leeyahy waxaan waa mahadsan tahay ninkan horta waxaa la dhihi karaa waa burhaan ama macnaha waxyaabaha jacaylka ayaa keenayba inuu waxaan dhiso markaad fiiriso ma aha ninkan nin aqoon u leh ama injineer ah ama college aaday oo xirfadda dhismaha guryaha yacni soo bartay marka waxaa la dhihi karaa un waa un waxa ay keentay waxyaabaha maaragtay laabta ka guuxaya marka awoodda jacaylka ayaa la dhihi karaa inay ku aadisa ninkan laakiin ma aha nin aqoon u leh xirfadahan wuu dadaalay wuxuuna soo saaray guri yaab leh oo ilaa iyo hadda si weyn loo hadalhayo oo dadka xitaa ay usoo daawasho tagaan
waxaa tilmaantay ninkan inuu dhowr iyo toddobaatan yahay dee kolley xaaskiisuna kama yeeraa gurigan yaa kula nool labadoodunbaa gurigan saa tilmaantay kolba jihooyinkaa kolba dacal daawanaya mase cid kalaa jirto arrinkan isagaa iyaguna la wadaagaya
guriga waxaa kula nool wiil ay dhaleen iyo xaas uu soo guursaday oo qaybta hore qaybta sare ee guriga ku nool waxayna sheegeen in qaybta hoose ay usoo horari doonaan si markaa iyagoo xagga sare ay ugu raaxaystaan oo ay kolba ay marwada guriga ay kolba dhinac u daawato marwada guriga ayaaba guriga loo dhisay marka sidaas daraaddeed iyada halkii ay doonto inay maaragtay ku damaashaado marka wiilkii ay dhashay iyo xaaskiisaba sababta loo soo dejinayo ayaaba waxay tahay inay iyada maaragtay aad runtii guriga ay ugu raaxaysato ninkani ma hadlay oo ma sheegay sababta uu tallaabadan u qaaday oo uu u sameeyey gurigan noocan ah muxuu ku tilmaamay ama uu ku sheegay
ninkan wuxuu sheegay inuu mar kasta jeclaa inuu xaaskiisa cajabiyo iyadana inay jeclayd mar walba guri ee maaragtay si cajiiba u samaysan ee dhinacii ay rabto u jeedsan karto waxyaabihii ay doonaysana ay ka heli karto marka fursaddii ayuu raadiyey wax badan ayuu fikiray ugu dambayntiina gurigaas ayuu keenay marka hadda xaaskii aad ayay u qanacsan tahay ee odaygii maaragtay waxaa moodaa hadda xilligii xitaa yaraantoodii wixii laga waayey inuu hadda sameeyey iyada dareenkeedii iyo maxaan ku idhaahdaa gurigan cusub iyo sidee u aragtay maxaa laga sheegay iyadan ah muxuun ma ka tiri
cabdixakiin horta iyada maysan hadlin laakiin odayga guriga dhise ayaa wuxuu sheegay in hadda ka hor ay ka dalbatay in cadceedda ay aragto waagii hore laakiin markii dambe ay doontay ama ay dalbatay inay marba dhinac u jeesato oo maaragtay dadka aragto oo beertii aragto oo cadceeddii aragto oo maaragtay xoolihii aragto marka sidaa daraaddeed ayuu u sameeyey guri marba dhinac u jeesanaya wuxuuna runtii ku kaftamay xitaa haddii ay guriga kusoo fool leeyihiin marti aan la doonayn ama aan la jeclayn in dhinacii martida ay kasoo socotay maahan dhinac kale loo jeedin karo ayuu yiri guriga marka waxyaabaha cajiibka ayay ka mid tahay oo haddii marti aan la doonayn aad tahay gurigaas isagaaba kaasii jeesanaya intaan albaabka lagaa furin aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir samakaab oo sheekadaasi inala wadaagayey bal markana aynu eegno cumar dhuulle cali iyo weliba heestan oo iyaduna aan waayahaasun ka durugsanayn
waan ka talinaysaay niyadkiyo xeskaygiyo maan ka talinaysaay maree naftaydan iyo adigay ku meel bugtaan ku dhayayaa haygagama suugine meel bugtaan ku dhayayaa haygagama suugine mar waxaad tidhaahdaa maxamed waan ku jeceelaa meel bugtaan ku dhayayaa haygagama suugine meel bugtaan ku dhayayaa haygagama suugine mar waxaad tidhaahdaa maxamed waan ku jeceelaa
heestaasi cumar duullana dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubna islamarkaana barnaamijkeenna cawayska washington aynu hore ugu sii soconno haatanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga oo caawa martii inoogu yahay fanaanka saalax sanaag iyadoo inala wadaagi doono qaybo ka mida suugaantiisa bal marka hore aan saalax barnaamijka caweyska washington ku soo dhoweeyo
waan dhowahay walaal adiga iyo dhammaan howlwadeenada v o a aad baan u salaamaya aad baan u dhowahay waan gartay marka bal inta aynaan saalax u gelin qaybaha kala duwan ee heesahaaga bal haddii marka horeba aan ku horeeyo waxaad wadataa naanays culus oo ah gobolkii awowiyaasha sanaag banaanaystaasi sidee lagugu bixiyey amaba ay kugu soo raacday
orniyo horta dee saalax waa magacayga sanaagna waa gobolkayga hayaye waxaan malaynayaa dee qof walba markuu halkaa ka arko horta uu dareemaya laakiin sababtay ku timi waxay ahayd magaaladan fanka ka bilaabay waxay ahayd magaalada hargeysa waxaana ka yimi gobolka sanaa gaar ahaan magaalada carigaabo marka waan ka yar lahjad duwanaa fanaaniinta dadkaan isku baranay aanu fanka isku baranay marka markii lahjadeedoo kale arkaan xagaad ka timi sanaag haa marka waxaa mararka qaar markay magacayga soo qaban waayeen waxa dhici jirta inay ugu yaadhaan kiyaraa reer sanaag yaye
marka saasuu sanaagaas saalax sanaagaas saasuu igu raaca maadaaman markaa cusbaa aanan heesa lahayn maadaaman markaa cusbaana wax heesaa lahayn gobolkii bay igu magac dareen aan magaaladana qariib ku ahaa marka waxay ka dhiganta adoo naanaystaadii wataa timi adigo hees hees laguguma raacin ama koox ha anoo naanaysteedii watani waa hagaag saalax hadda waxaad ka mid tahay kooxda dayaxbaan haddii aan dib kuu celiyo sannado ka hor tusaalahaan oo kale bal waxaad sawir naga siisaa ama aad dhegaystayaasha annagaba aad nala wadaagtaa siduu fankaagu ku soo bilaabmay ama ku soo aanan qaaday iyo goortuu soo bilaabmay
anigo fankaygu wuxuu soo bilowday horta dee qofka intuu fanku xilligu bulshada usoo bandhigmo oo bulshadu barato inagu qofka markaas umayn taarikhdiisa ka bilownaa maalintaynu baranno laakiin waxaa jirta inuu isaga u keliyahay baa jirto dee uu isagu ku taamayo inuu fanaan noqdo ama uu fanka jecel yahay iyo wakti uu ka dhabeeyo iyo didiiladiisi shaashadaasi u istaago marka fanaan waxay igu dhalatay meelaha labada kun iyo shan iyo tobankii inaan fanka galo laakiin marka arday baan ahaa ceerigaaban joogay dugsiga saraan ku jiray waxbaan baranayay laakiin waxaa ii suurta gashay markaan magaalada hargeysa imi labada kun iyo toddobiyo tobankii bay ii suurta gashay
sidee markaasoo kale aad ku bilowday ma ma heesaad qaaday ma kooxdan dayaxbaan baad la bilowday sidee tallaabadii ugu horreysay aad ku qaaday iyaase kugu dhiirigeliyay amaba gacan ka geystay
nio fanka markii horeba waxaan jeclay buu ahaan aada ugu taamiyey marka laba yoolban markii hore hargeysa u imi marka koowaad waxaan u imi waxay ahayd waxbarasho jaamacadda laysoo diray arday ahaan baan ku imi marka fanka hore kamaan bilaabin sanadkii hore jaamacad baan dhiganayay laakiin de waa indhaindhayn baan wado indhaindhayn baan wado siday suurtagelayaan iyo dadka inaan kala barto iyo meelaha fanka ka bilaabi lahaa iyo fanaaniintii iyo agwaanintii iyo inaan dadkaas barno aada igu weyneyd wagaag su-aalaha kale waynuu geli doonaa ama waynu soo noqon doonaa saalexe haddii aan heesta koowaad soo qabto maxaan ku idhaahdaa oo aynu barnaamijkeena ku bilaabanno heesta ontira wanio malaha dee oonka oontirada abwaankum baynu weydiinaynaa abwaan nin dhalinyara oo aan abwaannimadiisa iyo fankiisaba jecelahay oo cali maxamed haybe la dhahoba ereyada heestaas kale saaxiibna aanu nahay sidii ugu horreeyey aan lasoo istaago meel bay ahayd dabayaaqadii labada kun iyo sagaal iyo tobankii masraxiyaedkii ugu horreeyey bay kamid ahayd heesta ninkan dhalinyarada abaale waxaan malaynayaa haddii aniga ereyadun baa la yidhi bay wax faahfaahino intaa ka badan kama sii bixin karo wagaag laakiin adigu qayb kalead ku leedaho de codkii baad kusoo tabisay oo bulshadii aad ku gaadhsiisay oo aad ugu gudbisay xaggeed ka soo qaban lahayd waa ubaxarid kaaburumay ilisweeye mankayftiishay waa mudugilaa xadideeqay arageedawan isqaraaray
quruxdayna ku ilaamay arkaba qofaan ku ishaaro ama ruuxinuhu la joojo ifka weli dhiggeeda lama uumin anigana jacaylka aburumay xigmada kolkaygu beratay ontira miyay istariixa naftanigu jirtaa ogolaatay aada iyo aada nafta igu jirtaa ogolaatay heestaasaynu dhegeystayaasha la wadaagi doonaa
waa ubaxarada kaaburamay ilisweeye mankayftiishay waa udugilaa xadideeqay arageeda waniftaraaray waa ubaxarada kaaburamay ilisweeye mankayftiishay waa udugilaa xadideeqay arageeda waniftaraaray quruxdayna ku ilhaamay aradkaba qofaan ku ishaaro ama ruuxinuhun laag joojo ifka weli dhiggeed lama uumin quruxdayna ku ilhaamay aradkaba qofaan ku ishaaro ama ruuxinuhun laag joojo ifka weli dhiggeed lama uumin anigana jacaylka buramay degmada kolkaygu beertay ontira miyay istariixa naftanigu jirtaa ogolaatay anigana jacaylka buramay degmada kolkaygu beertay ontira miyay istariixa naftanigu jirtaa ogolaatay anigana jacaylka buramay degmada kolkaygu beertay ontira miyay istariixa naftanigu jirtaa ogolaatay
wagaag saalax haddaynu intaa kaga nimaadno heestaasi oon tira waxaad tilmaantay ilaad markii ugu horreysay waxbarasho u timi jaamacad ahaan lagu soo diray ood waxbarasho u timi haddaan kaa weydiiyo taasi wax waxbarashadii halkeed isla gaadheen dhinacna fankii baad kaga jirtaa ma wadaa
aniga waa su-aal wanaagsan dadka badankoodina way weydiiyaan laakiin labadii labadii horta midna ma dhammaato waxbarashada fanka midna dhammaan maayo hadda meesha taagan tahay meel kasi sarreysaa doonaysaa laakiin waxbarashada heerkii digriiga jaamacaddu way dhammaaday waana rajeynayaa inaan sii bilaabo master ama wax ka sarreeya insha allah haddaanu helo fursad dalka dibaddiisa jaamacaddii waxaad dhamaysay digrigii koowaad mastertii baad raadinaysaa fanku waxa weeyaan waa waa hibo ama waa qofku waxuu ka jecel yahay ama waa hobi uu jecel yahay taa waxbarashada markaynu eegno takhasuskaad qaadatay ama fiilka aad ku takhasustay eed ka qalinjabisay muxuu yahay hadda dhegeystayaasha la wadaagto anigu waxaan jeclaa markayga hore aniga fankan inay soo shabahdaad moodaaye social media fanku soo shabahaane i t baan jeclaa weligeyba i t baan ahaa takhasuskaygu ahaa i c t computer engineer baan ahaa marka hadda i t gina aqoonta i t gina waad haysaa ti maxaan ku idhaahdaa fankana waad haysaa labadiina waad isku wadaa aa wax badan bay iga saacideen waa hagaag haddaynu hasii dib ugu noqono saalax oo dee takoorka marka la yidhaha waxaynu naqaanon dee qof gaar loo soocay ama dad gaar loo riixay ama maxaan ku idhahdaa cid la faquuqay dareenkoo la takooraa wax inagu cusub qofkaa dareenkiisa hawada laga saaray heestaasi bal nooga waran yadana
heestaa waxaa le nin dhalinyara waanu saaxiiba nahay oo aanu isku meel kusoo kornay reer ergaabaa niminka wuxuu kusugan yahay sweden buu kusugan yahay ereyada isaga ila soo wadaagay si aan u eego weliba wuxuu ii sheegay inay qisadu qise isaga ku dhacday tahay oo nin wax jeclaa yahay oo naftiisa nin wax jecel oo naftiisa samirsiinaya oo dee cod kastay dhacdaa abugan yaaba laanba qof kasta inuu naftiisa u sheekeeyo u samirsiiyo ku dhaho qofka iska daayo faraha ka qaad waa ti waa tashigii naftaad ka goynaysay qofkaad waaninaysay oo qaab suugaanaysana marka waa sabaalo naftii buu sasabaya wuu suga sugaanun buu ka dhigay ha heestaasin iyadana aynu maqli doonaa dareen la takooray oo dhegeystayaasha aynu la wadaagi doonaa qofban tabeya imuuxan taleya xasuus atusmaan qoreya kalgacal qofban tabeya imuuxan taleya xasuus atusmaan qoreya kalgacal waxaan ka tiraa ilmada ilmada indhaha tiigsada qof maqan hadarin la takoriban inta la tacaalay oho darin la takoriban inta la tacaalaya
qaybo kale oo dhegaystayaal waraysigan ka midana waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska ee soo socda guud ahaana barnaamijkeeni toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tanii kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
naftaydan qaado talo hadday tatayalkadeed maruntasha oo ka samir intaa ku tabaliya waqtigii tacdiga lahaa
hagaag dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington aynu intaasi kaga soo gudubno